inta habteena insha allah inaan maaragtay aan iyaguna la qabno wixii aan la qaban karno qofka waxaa kusoo dhaweynaya halka afhayeenka xafiiska wasaaraha suu ku sheegay magacii aad buu umahadsan yahay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya haddii ilaahay idmo goordhow waxaan idin qaybin doonaa warqadaha koobiga oo laidin siin doonaa marka waxaan jeclaan lahaa in marka hore aan magacyada ku bilaabo bismillahi araxmaan iraxiim magacyada wasiirada maxamed cumar carte ra-iisul wasaare ku-xigeen faarax sheekh cabdilqaadir maxamed wasiirka cadaaladda axmedey sheekh mukhtaar wasaaradda awqaafka iyo arrimaha diinta cabdikariim xuseen guuleed wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka xuseen cabdi xalane wasaaradda maaliyadda maxamed sheekh xasan xaamud wasaaradda gaashaandhiga cabdiraxmaan ducaale bayle wasaaradda arrimaha dibadda iyo dhiirigelinta maalgashiga cabdulaahi maxamed cali wasaaradda amniga gudaha cabdulaahi axmed jaamac ilkajiir wasaaradda waxbarashada yuusuf macalin amiin wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda maxamuud cali magan wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga cabdiqaadir cabdi xaashi gaabane wasaaradda arrimaha dastuurka maxamed cabdi xayir maareeye wasaaradda korontada iyo biyaha mustaf sheekh cali duxulow wasaaradda warfaafinta hiddaha iyo dalxiiska cabdulaahi sheekh ismaaciil wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada maxamed cumar caymooy wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada cabdalla boos axmed wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta xuseen maxamed sheekh badani ama badni wasaaradda beeraha ducaale aadan maxamed wasaaradda isboortiga iyo dhalinyarada cabdiraxmaan cabdi cusmaan wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha nadiifo maxamed cusmaan wasaaradda howlaha guud iyo dibudhiska khadiijo maxamed diiriye wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska maxamed mukhtaar ibraahim wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda daa-uud maxamed cumar wasaaradda macdanta iyo batroolka abuukar cabdi cismaan mardaadi wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa saciid xuseen ciid wasaaradda caafimaadka magaca wasiiru dawlayaasha cabdullaahi yuusuf alankey wasaaradda amniga gudaha maxamuud xayir ibraahim madaxtooyada khaalid cali cumar wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka maxamed aadan farageti wasaaradda arrimaha dibadda iyo dhiirigelinta maalgashiga maxamed cali xagaa wasaaradda gaashaandhiga cabdulaahi maxamed nuur wasaaradda maaliyadda xasan maxamed jumcaale wasaaradda arrimaha dastuurka burci maxamed xamse wasaaradda wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha arrimaha bay-adda caadil sheegow sagaar xiriirka baarlamaanka magacyada wasiir ku-xigeenada cabdulaahi bilo nuur wasaaradda cadaaladda cabdiraxmaan kulmiye xirsi wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta saacid xaaji maxamuud wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka fahma axmed nuur wasaaradda maaliyadda cabdalla xuseen cali wasaaradda gaashaandhiga mahad maxamed salaad wasaaradda arrimaha dibadda iyo dhiirigelinta maalgashiga ibraahim yarow isaaq wasaaradda amniga gudaha xaamud cali xasan wasaaradda waxbarashada yuusuf xayle jimcaale wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda shariif maxamed xasan wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga xaaji cali sheekh maxamed nuur wasaaradda arrimaha dastuurka maxamed khayrow maxamed wasaaradda korontada iyo biyaha cabdulaahi colaad rooble wasaaradda warfaafinta hiddaha iyo dalxiiska xirsi aadan rooble wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada maxamed cumar deedi wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada cabdishakuur cali mire wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta cabdirashiid maxamed xidig wasaaradda beeraha jamaal xasan ismaaciil wasaaradda isboortiga iyo dhalinyarada sacadiyo carays ciise wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha cusmaan libaax ibraahim wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska muumina sheekh cumar wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska سعيد جامع محمد قالب وزارة كلوميسيغا إيا خيرات شبضة محمد أحمد أبتدون وزارة معدنتا إيا بترولكا عبد الحكيم عيقا جوليد وزارة حنانة حولها ديرتا إيا داقا دكتور عثمان محمود دفلة وزارة عافيمادكا aad iyo aad baa umahadsantihiin ra-iisul wasaaraha
waa mahadsantid